فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba oo aad joogtaan kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawo qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk oo sheegay in doorashada cod iyo qofka ay damacsan yihiin ay u adeegsan doonaan aaladda internetka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo sheegay in ciidamada la geeyey raas kambooni ay go'doonsan yihiin islamarkaana ay halis weyn ugu jiraan weerar uga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wilaayada islaamiga gada oo ku guulaysatay kadib dadaalla dheer xallinta colaada beledyo dhiiga badani ay ku daateen kaas oo dhex maray saddex ka mid ah beelaha dega wilaayada bayaan ka soo baxay kulankan heshiisiinta iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada hogaamiyaha dowladda federaalka xasan sheikh oo tanaasul ka muujiyey qadiyadda badda kadib markii uu aqbalay inuu si shuruud la'aan ah kula kulmayo abiy axmed ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida waxaan sidoo kale meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii caafimaadka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada waa habeennimo isniin ah oo taariikhda hijiriga ay ku beegan tahay kowda bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo lixda dhanka kalena waafaqsan kowda bisha labayo tobanaad labada kun afar iyo labaatanka inta aanan u gudagelin barnaamijka aan ku horumarno war ku soo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ciidamo ka tirsan kuwa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa salaadii maqriba kadib waxa ay weerar ku ekeeyeen saldhig ciidanka xabashida etoobiya ee qaybta ka ah shishayaha ku soo dulay dalka ay ku lahaayeen degmada garbaharey ee gobolka gado rasaasta ay dhinacyada isweydaarsanayeen ayaa in muddo ah waxa ay ka socotay saldhigga ciidanka xabashida ilaa iyo haddana ma aanan helin tafaasiile ku aadan khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka lagu ekeeyey saldhigga ciidamada xabashida etoobiya ee degmada garbaharey markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana inala socodsiinaya cabdiraxmaan bader aad baad u mahadsan tahay zakariya cumar duqaymo kala duwan oo ka dhacay marinka khaza ayaa waxay sababeen khasaare iskugu jira shuwaado iyo dhaawacyo kala duwan gumaystaha yuhuudda oo adeegsanaya diyaaradihiisa dagaalka ayaa wax weeraro kala duwan oo xagga cirkaa ka fuliyey qaar ka mid ah deegaanada iyo xaafadaha marinka khaza waxaana weeraradaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira meelaha barqadii ilaa gelinkii dambe maanta ay ciidamada yuhuudda duuqeeyeen waxaa ka mid ah magaalooyinka khanyonis khaza rafax jabaaliya beytilaayiya almakhaazi iyo weliba nusiraad waxaana dhammaan duqaymaasi ku shayday tobannaan ruux oo shacabreyd ah dumar iyo carruurna u badan waxaa sidoo kale jira xasuuqyo kala duwan oo ay geysteen ciidamada cadowga yuhuudda dhanka kale dagaalyanada alqasaam ayaa waxay saacadii lasoo dhaafay weeraro kala duwan la beegsadeen ciidamada soo duulayaasha yuhuudda waxaanay dagaalada ugu khasaaraha badan ka dhaceen bartamaha iyo waqooyiga marinka khaza maraykanka ayaa oggolaaday in agab milatari oo malaayiin dollar ku kacaya laga iibiyo taiwan sida lagu waramayo xukuumadda washington ayaa ansixisay in jasiiradda taiwan ee loolankaada kula jirta shiinaha laga iibiyo diyaaradaha f lix iyo toban iyo raadaarka casriga kuwaasoo markii la isku geeyay qiimahooda uu gaarayo ilaa shan boqol toban iyo shan milyan oo dollar arrintan ayaa kusoo beegmaysay xilli madaxweynaha jasiiraddan uu doonayo inuu safar dhowra u ku maro waddamada dhacbadweynta basifig tanina waxay cirka sii gelinaysaa carada shiinaha sheeganaya milkiyadda jasiiraddan waxayna dab kusii shidi doontaa hardanka xooggan ee u dhexeeya xukuumadaha beijing iyo washington xukuumadda kiyef ayaa shaaca ka qaaday inay burburisay diyaarado ay leedahay ruushka ciidamada cirka ee dowladda yukrain ayaa xaddii maanta sheegay inay burburiyeen diyaarado dagaal oo ay leedahay dowladda ruushka habeenkii xalay ayayna sheegeen inay hawada waddankooda soo galeen diyaarado gaaraya toddobaatan iyo siddeed diyaaradood kuwaasoo laga soo diray dhanka ruushka waxayna xaqiijiyeen inay burburiyeen soddon iyo laba ka mid ah diyaaradahaasi halka ay ka baxsadeen oo aysan raadkood u helin inta soo hartay sida iyagoo qudhoodu qirteen mas-uul ka tirsan waaxda dagaalka ee yukrain ayaa wuxuu dhankiisa sheegay in labiyo toban diyaaradood lagu qarxiyey hawada magaalada kiyef iyadoo magaalada caasimadda ah labadii subaxnimo laga maqlay qaraxyo aad u culculus tani ayaa ku soo aadaysa xilli uu madaxweynaha yukrain faladimir zelaliski uu shaaciyey inuu ogol yahay tanaasulaad si loo soo afjaro dagaalka dabadheeraaday isku soo baxya ayaa ka dhacay magaalooyin badan oo ku yaala waddanka sbain dibadbaxyo aad u ballaaran ayaa ka dhacay in ka badan konton magaalo oo ku yaala waddanka sbain dibadbaxyadan ayaana waxaa lagu taageerayay dadka reer khaza iyadoona lagu dalbanayay in la joojiyo gumaadka iyo xasuuqyada maalinlaha ay ciidamada gumaysta yuhuudu ka geysanayaan magaalooyinka kala duwan ee khaza dibadbaxyaashan ayaana waxaa ka qaybgelayay inta badan dadka ku nool waddanka sbain ee ka soo gala jeeda waddamada kala duwan ee caalamka waxayna muujinayeen sida uga soo horjeedaan gumaadka sanadka jirsaday ee uu maamulka yuhuudu ka wado khaza sidaasi la mid ay isku soo baxay uga dhaceen magaalooyin badan oo ka tirsan waddamada yurub wararka caalamka dhegeystayaal caawow anaga intaa
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag saalaxa jaamaca oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka ah dowladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in doorashada cod iyo qofka ah ay damacsan yihiin ay u adeegsan doonaan dhanka ah aaladda internetka isagoo ka qaybgelayay mas-uulkan shir ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in qorshahooda uu yahay in siddeetan boqolkiiba doorashada ay doonayaan inay ku qabtaan aaladda internetka sida uu hadalka u dhigay waxaan rabaa nin baddi halkiisuu ka hadlayaa anna inaan maanta ku darsado internetku inuu noqon doono boqolkiiba siddeetan to seventy waxa suurtogelinaya in la qabto doorasho cod iyo qofa oo hadda markii somalilanka doorashadu ay ka dhacaysay codka tuulada qofka marka la diiwaangeliyo ama codkiisa uu dhiibto dadka korjoogtaynta iyo hawshaa u qabanaya xisbiyada kala duwan markiiba inta la diiwaangeliyo qof walba suu u codeeyey bay isla sekonkii headquarterska kusoo dhacaysa meel soomaaliya ka mida oo internet aana oolina ma jirto macnaheedu waxa weeye meel soomaaliya ka mid a oo doorasho aanay ka dhici karinna ma jirto dhallinyarada soomaaliyeed iyagoo xogtoodii haysta waad ogtihiin guddigii baa la ansixiyey dhowaan iyagoo xogtii iyo doorkoodii doorka siyaasiga doorka codeeyaha doorka loo codeeyaha iyagoo ka bogtay oo ka dheragsan ayay tegi doonaan goobaha doorashada
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidamada la geeyey deegaanka raskamboni ay go'doonsan yihiin isla markaana ay halis weyn wajahayaan oo ah inuu weerar uga yimaado dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaan maxamed cali cumar caananuug oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada dowladda federaalk ay ku daabushay deegaanka raaskamboni ay halis ugu jiraan weeraro xooggan oo ay ku ekeeyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu sheegay in ciidamadaasi laba arrin midkood ay hor taallo waa mid ah inay isku dhiibaan ciidamada maamulka la baxay jubbaland ama ay isku dhiibaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab caawa waxaa nasiib darro ah maamulkii jubbaland dowlad goboleedka jubbaland iyo ciidanka inta laga qaaday inay ishorfadhiyaan ayagoo isku ujeeda isku qorshaa hal cadow leh inay ishorfadhiyaan ayaa horta nasiib dare laakiin meeshaas wax allaale wixii ka dhaca hadduu ciidan shabaab u goosto iyo haddii argixisada ay soo xoogeysato deegaano gacanta ku jiray ay dib ula wareegaan mas-uuliyaddeeda xasan sheekh maxamuud aa qaaday ciidankaas haddaba waxa ku dhici doona kuu sheegaya ciidankaas horta meesha waa ku go'doomayaan shabaabay mataqaana ay u loogan yihiin oo shabaaba loo loogay meeshaasu meel gurmad uu ka tegi kara ma aha waa kismaayo waxay u jirtaa laba boqol iyo siddeetan kilomitr ma garanaysaa laba unbay noqone ciidanka meesha la geeyey waxaad iga duubaysaa laba meelood unbay ku dambaynayaan ama ciidanka jubbaland ay isku soo dhiibayaan ama shabaab ay isku dhiibayaan
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa dhexe ayaana isla maraynaa xasan sheikh hogaamiyaha dowladda federaalka ayaa tanaasul ka muujiyey qadiyadda badda kadib markii uu si shuruud la'aan ah ku aqbalay inuu la kulmo ra'iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya abiy axmed haddaba warbixin ku saabsan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan بسم الله الرحمن الرحيم
shir ay magaalada caruushe ee dalka tanzaniya ku yeesheen madaxda dowladaha ku bahoobay dalladda e a c ayaa waxaa ka soo baxay war xagga saameynta ka ballaaran shirka iyo qodobadiisa kaasoo ah inay kulmayaan xasan sheikh madaxweynaha dowladda federaalka iyo abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha etoobiya warkan waxaa si rasmi ah shirka uga sheegay madaxweynaha kenya william ruuto oo loo doortay sanadkan inuu noqdo hogaamiyaha dalladda bulshada bariga afrika kadib markii uu muddaxileedka sanadkii tegey ka dhacay madaxweynaha koonfurta suudaan oo ururka madax u ahaa President Museveni, myself, my brother Hassan Sheikh, and the Prime Minister Abiy, we are planning to have a meeting.
madaxweyne musefeni anigoo ah ruutu walaalkayga xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare abiy axmed waxaan qorshaynaynaa inaan yeelanno kulan kaasoo loo gaarinsanaya xiisada ka taagan geeska afrika maxaa yeelay amniga iyo xasiloonnida soomaaliya waxay ka qayb qaadanaysaa xasiloonnida gobolka To the stability of our region.
khudbadda uu madaxweynaha kenya ku sheegay inay wada heshiinayaan xasan sheikh iyo abiy axmed ayaa u muuqata mid horey looga soo baaraandegay lagalana soo tashaday labada dhinac xasan sheikh ayaa goobjoog ahaa kulanka e a c halka xog aan helayna ay sheegaysa in abiy axmed lagu martiqaaday shirkan si ay horudhac ahaan ugu kulmaan isaga iyo xasan balse uu ka cudur daartay madaxweyne william ruuto ayaa aada u danaynaya in waxqabadkiisa ugu horreeya uu ka dhigay in xasan sheikh iyo abiy uu heshiisiiyo dhanka kalena uu sabab u noqday in dowladda etoobiya ay hesho dhul iyo bad soomaaliyeed dowladda federaalka oo muddo saacada ah ka aamusneed warkan ayaa bilowday in si heerkeedu hooseeya u soo hadal qaado hase ahaatee safiirka xukuumadda muqdisho u fadhiya caruusho oo lagu magacaabo ilyaas cali xasan ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay soo dhoweynayso wadahadalkaas arrintan waxay caddeen u tahay in madaxweynaha dowladda federaalka uu si rasmi ah uga tanaasulay hadal uu bilowgii sanadkan jeediyey oo uu ku sheegay in la hadalka etoobiya uu imaanaya inay caddeeyaan inay soomaaliya dhulkooda u dhaafaan berri subaxii dowladda etoobiya hadday tara soomaali ma tihin haa, war hore raalli ahaad waa idin dhaafna dhulkiina waa kaasa bal nala hadla subax haddaba waa la hadlaynaa markaan ishor fadhiisanana kalsooni badanaan qabaa inaan heshii karno lanna annagu dad waxna bixi kara waxna qaada kara garami kara gartoodana qaada kara gardarana aanan gelin iyaan nahay waa isku kalsoonnahay laakiin waa waddadaas wadda ku imaaw maanta oo dhan haddaad dariishadda aad isku soo riixaysid ood inaad ka soo geshan rabtid soo ma geli kartid xogtu waxay sheegaysaa in kulanka xasan sheikh iyo abiy axmed uu ka dhici doono magaalada nairobi toddobaadyada soo socda xilli hadda magaaladaasi ay ka soconayaan kulamo ay kenya ugu kala dabqaadayso dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland oo labaduba asal ahaan lagu soo dhisay halkaas kulankan laguma casuumin dowladda turkiga oo haysa galka saddex wadahadal oo labada dhinac loogu qabtay magaalada istanbul waana wadahadal hadda eber laga soo bilaabayo suuragalna ay tahay in loo yeelo weji kale shirarkii turkiga ka dhacay waxay etoobiya diiday soo jeedinta dhexdhexaadiyaha oo ahayd in soomaaliya laga siiya dekedda ay iyadu u madax bannaan tahay kana tanaasusha is-afgaradkii ay la gaartay muuse biixi loomana malaynaya in wax intaasi ka sokeeya etoobiya lagu qancin karo hase ahaatee cidda la doonaya in loo yeeriya ayaa ah dowladda federaalka horey xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay uga hadashay mowqifkeeda ku aadan m o u-ga waxaana ay caddaysay in xasan aysan daacad ka ahayn ereyada uu fagaarayaasha la taagan yahay uuna yahay nin aan waxba ka qabin in xabashada la siiyo dhul iyo bad soomaaliyeed xasan asagaaba garanba hadda inuu ku qanacsan yahay oo uusan diidanayn in waxa weeye maxaa la yidhaahdaa eh, eh, etoobiya bad la siiyo isagaa maanta ku qanacsan oo sheeganayo oo warbaahinta la taagan khayradan laftigeeduna eh, laba laba shay isugu jirtaa mid horta waxa waye dadkaa lagu seexina dad soomaaliyeed ayuu ku seexinayay oo waxa waye lagu hurdisiinaya waxa waye waa qaylaha wadankii waa difaacaya oo kida in la dhaho midda labaadna waxa waye afgaro waa niyo iyo afgaro abeeyo afgaro oo waxa weeye bal anigana qaybtaydii kan weeye marka waa waa markuu leeyahay macnaha eh, colkuma aynu etoobiya kasoo rabnaa laakiin dariiqa soo marto yani aniga ay soo marto xoogaa gacanta ay i buuxiso intaa un weeye laakiin waa waddadaas waddo ku imaaw maanta oo dhan haddaad dariishadda aad isku soo riixaysid ood inaad ka soo geshi rabtid soo ma geli kartid labadii bilood ee lasoo dhaafay waxay dowladda federaalka hoos u dhigtay ka hadalka qadiyadda badda soomaaliya halka etoobiyana ay aad u xoojisay dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda etoobiya iyo taliskooda ciidanka uma kala harin inay ka hadlaan dhamacooda qabsashada badda soomaaliya ilaa heer ay ku jeesjeesaan xasan iyo dowladdiisa ሐሰን ሼህ አስ- አስታጥቆ ሊዋጋ ከሆነ ደግሞ xasan sheekh marka hore waa inuu noqdaa qof awood leh oo dagaalami kara xasan sheekh ma ahan qof awood u leh inuu la dagaalamo ethoobiya aslan mana u diyaarsana arrimahaas sida uu sheegay madaxweynaha kenya kulanka lagu wada hadashiinaya xasan iyo abiy waxaa qayb ka ahaan doona madaxweynaha dalka yuganda oo ah nin baadari ah oo aaminsan in dalka soomaaliya uu yahay dhul ay gaaladu leeyihiin sidaba uu afkiisa ka sheegay marar badan
We defeated the Islamic hoodlums in Somalia. When we want Somalia, th- these idiots, these idiots we are calling us kafiri. That we are kafiris. Yes, th- we are kafiris, but this is our land.
islaamiyiintii waxaan kaga adkaanay soomaaliya markii aan tagnay soomaaliya waxay doqomadan noogu yeedhayeen kufaar waa sax oo kufaar waan nahay laakiin ogow dhulkan waa dhulkeenna waa dhulkii kufaarta iyo dhulkii kirishtanka sidaa darteed lagama fili kara shirkaasi inay ka soo baxaan wax soomaaliya u danaynaya shirka wuxuu umuli karaa saddex arrimood middood waa tan koowaada in xasan loo yeelo sidii uu rabay oo ahayd in etoobiya ay ka tanaasushay mowyuga muuse u saxiixay beddelkeedana isagu uu saxiixo heshiis rasmi ah in lagu qanciyo xasan inuu aqoonsaday mowyuga etoobiya loogu saxiixay badda iyadoo la ilaalinayo waxa loogu yeeray xasiloonida gobolka iyo qodobka saddexaad oo ah in xabashida la siiyo dhulbadeed cusub waana kulan ay mar walba ku faa'iidi karta etoobiya arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo xasan sheekh dowladdiisu ay aad u sii nuglaanayso waxa ay ku fashilantay dagaaladii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday waxay sidoo kale cadaadis iyo culaysyo kala kulmaysaa maamul goboleedyada sida jubbaland oo ku xiran etoobiya iyo kenya halka siyaasiyiinta mucaaradka dhankoodana ay uga imaanayaan culaysyo kala duwan sidoo kale waxaa bishan disembar ee sanadkan ku eg howlgalka ciidamada atmis xilli hore dalka looga saaray kumanaan askari oo shisheeye ah dowladda masar oo uu kol hore heshiis amni la soo galay xasan sheekh waxay laba maalmood ka hor sheegtay inay diyaarisay boqolaal ciidamo ah oo ay u soo dirayso soomaaliya kadib markii ay sirdoonkeedu heleen xogta ku saabsan in la wada hadashiinaya xasan iyo abiy axmed isku soo wada duuba waxaa dowladda federaalka ku adkaan doonta iswaafajinta shisheeyaha kala duwan ee danaha guracan ka leh soomaaliya kuwaasoo mid walba ay u saxiixday kheyraadka soomaaliya bad iyo berri midkuu ahaadaba arrinta muhiimka ah ee ay tahay in soomaalidu ku baraarugtana waa halista ka imaan karta haddii etoobiya ay degta qayb ka mida badda soomaaliya aqoon-yahanada iyo culimmadu waxay horay bulshada soomaalida ugu baaqeen inay difaacdaan dalkooda islamarkaana aysan ku dagmin hadallada ii dhehda u eg ee ka soo baxaya afafka madaxda dowladda federaalka waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka iyo xalqadeedii sagaashan iyo siddeedaad oo aalaba uu inala socodsiiyo tigtor qorax cabduqaadir أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax caawa waxaad noo faahfaahisaa xanuunka loo yaqaano hypothyroidism bismillaahi araxmaani araxiim hypothyroidism magaca sida ka muuqda hypo waa wax xadkiisii ka yaraaday thyroidism na waa qanjirka ku yaala dhuunta thyroid gland macnaha caafimaad ahaan waxaa lagu qeexaa magac kalena wuu leeyahay waxaa loo yaqaanaa underactive thyroid ama waxaa loo yaqaanaa low thyroid is a common disorder of endocrine system in which the thyroid gland doesn't produce enough thyroid hormone. It is more common in women than men. Macnaha waa qanjirka oo ka tirsan habdhiska loo yaqaano qanjirada kaasoo aan soo saaraynin hormoonkii jirku uu u baahnaa wuxuuna ku badan yahay dumarka marka la fiirsho ragga waxyaalaha sababo waxaa ka mid ah autoimmune tusaale ahaan hashimonis thyroiditis waa jirka difaaciisa inuu burburiyo qanjirka waxaa kaloo keeno genetic sida cudurada waxyaalo loo yaqaana tana syndrome down syndrome iyo klinefelter syndrome intaba waa calaamado calaamado yacni laga dhaxlo ama dhaxal noqdo waaye waxaa kaloo sababa ee daawada hy- hyperthyroidism loo qaato oo ah in qanjirkan shaqadiisa uu badiyo daawada lagu soo dejiyo normalka haddii sii- lasii wado oo aan la baarin way keentaa iyadana hypothyroidism waxaa kaloo keeno iodine deficiency qofka cuntada uu cunaya haddiiba iodine ku jirin iodineka ka dhamaata ama cusbadaba waayo iodine waxay mar walba u tahay raw material t t t4 bay u tahay mar walba wixii laga sameynayo waaye waxaa kaloo keeno drugs some drugs such as amyodron lithium etc kuwo kalena way jiraan calaamadaha ugu caansan oo qofka hadduu isku arka ay tahay inuu isbitaalka aado ama uu dhaho thyroidkayga uu dhacsan yahay waxaa ka mid ah cos and dry hair oo laga wado timaha qallafsan oo haddana qalalan waxaa kaloo ka mid ah call intolerance qabow inuu u adkaysan karin forgetfulness oo ah qofku inuu hilmaan halmaan badan la imaado ama ilowsho constipation calool fadhi depression niyad jab dry scaly skin maqaar jilfaxsan iyo qalalan daal caadada oo gabdhaha ku badato dhiiggas macnaha zaaid inuu noqdo qofkii iska kacsan oo yacni qof uun aan degan ahayn maslo karambis murqihii oo qofka ka dareemayo xanuun bradycardia wadna garaaca oo yaraado weakness tabardarro guud weight he- gain iyo miisaanka qofka ku darsamo iyo timahoo qofka ka daato heelos waxyaalaha marka dhakhtarka ninka loo imaado uu go-aanka ku gaaraya ama cudurkan waxaa kamid ah thyroid function test oo la baarayo t t t four iyo t h hadii loo baahdo cudurkan complication haddii aan la daaweynin abuu sii jiro muxuu keenaa maxidema coma qofku inuu kooma galuu keenaa ee daaweyntiisi waa pharmacotherapy daawo uu leeyahay inkastoo muddo dheer ay soconayso ka hortagga cudurkan waxaa ah iodinated salt cusbada wadanka soomaaliya taallo waa cunto cusbo laga soo qoday dhulka maadada iodinta way ka muuqan tahay laakiin cusbooyin waxaa jiro iodinated salt oo suuqa laga helo kuwaasaa fiican in la qaato oo cunto lagu darsado khaasatan dadka badana ay ka dhammaato iodinka waxaa ka mid ah dadka buuraha degan oo dhulka buuraleyda ah la- way ka dhammaataa marka qofka isku arka calaamadaha inuu dhakhtarka aado waa muhiim waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag markanna waxaynu isla soo gaarnay qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa waxaa dadaallo dheer kadib ay ku guulaysatay inay xalliso colaad beeleedyo dhiig badani ay ku daateen kaas oo dhex maray saddex beel oo ka mid ah beelaha dego wilaayada islaamiga ah ee gado waxaana munaasabaddan heshiis lagu dhex dhigayay saddex beelood oo kala ah beesha xasan gaashiraadle beesha gawaaweyn iyo beesha macallin weyne ee wadadega degmada luuq ee gobolka gado waxaana kulankan heshiiska lagu dhex dhigayay saddexdan beelood barbar socotay dowlad diini ah oo saddex maalmood ay qaateen odayaasha dhaqanka ah beelahaasi ugu horreyn waxaa kulankan heshiisiinta laga akhriyey bayaan ka kooban dhowr qodob kaas oo si wada jir ah ay u soo saareen beelahan saddexda ah waxaan halkan ka akhrinayaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala bayaan ka soo baxay saddexdii beelood ee walaalaha ahaa ee ku dagaalamay degmada luuq oo ay ku heshiiyeen saddexdii beelood ee beesha macallaweyne beesha reer xasan iyo beesha gabaaweyn kadib dowro qaadatay afar maalmood oo lagu baranayay kitaabada shareecada islaamka wadahadalkaas oo ku saabsanaa sidii heshiis loo gaari lahaa dagaalada ka dhacay degmada luuq ee saddexda beelood ay ku dagaalameen macallaweyne reer xasan iyo gabaaweyn wadahadal socday saddexda maalmood kadib waxaa dhacday isku sabeen xer saddexda dhinac ay isku sabeen xereen waxaa soo saddexeeyey oo soo xigey in la dhisay guddi ay dhisteen saddexda beelood waxaa lagu baaqay xabad joojin waxaa ku xigay is-uurxarasho la isuurxarti waxaa la dhisay intaas kadib guddi baa dhisanay annaga guddigaas shaqadiisu waxa ay tahay sida tan kow inuu kala qaado ciidamada saddexda beelood ee meesha joogay in la kala qaado diiwaangelinta iyo tirakoobista shacabkii qoryaha qaatay ee ka qayb galay meeshaas ayagii hubkooda in la helo oo aan diiwaan gelin saddex dib u dejinta dadka barakacay ee ka barakacay deegaanka afar inay go'aan ka gaaraan ka soo saar tacsiirta cidda jebisa xabad joojintan iyo go'aanadan intaas kadib guddigu wuxuu haystaa muddo toban maalmood ah oo uu ku soo afjaraya khilaafkaas kadibna uu dib ugula soo noqonayo walaayada islaamiga ah ee gobolka gedo gaar ahaan degmadeeda luuq xarunta gulweyne hadda aan joogno intaa kadib waxaa kulankan heshiisiinta ka mid ahaa martidii ka soo qayb gashay oo ka hadlay afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee gedo nabadoon cusmaan xasan biixi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى بان ما هذا علينا يا دمانتيد آه، تلو آه، هذا المرد مانا نين كستبا وهدلي علماء وهدشاي دما وا umhad celinaya raggii iga horreeyey oon isla maantayta waxay taabteen meel kasta oo u baahanay taabash hadday diini tahay adilaha uu soo qaadanayo sheekh u horreeyey oo ku aadanaa munaasabadda aan maanta taagannahay iyo odayaashii dhammaan ka hadlay dhammaantood dadka ummadda soomaaliyeed halka joogta lagu heshiisiinayana maanta waxaa ka muuqato farxad aad u fara badan sida ay qaarkoodba sheegeen iyagoo tiro siddeetan i jira inayna abid arag midaan oo kale dhammaantiin waa soo dhoweynayaa Eh, alxamdulilah horsa u ogtihiin gobolka waxaa ka jira dartargelin xagga diinta xagga isku xirka beelaha xagga maxay ahayday eh, la dagaalanka cadowga intaba gobolka hore iyagu wuu ka socdaa guud ahaan dalkao dhan wuu ka socdaa gaar ahaan gobolka gedo ma rabaan inaan heshiino ma rabaan inaan midowno ma rabaan noqobo naloo dhiso ma rabaan waalaya islaamiya inay maamusho ma rabaan inaan noolaanno ma rabaan inaan tabcanno ma rabaan inaan soo wax saasaar- inaan soo wax saaranno idinkaanaan iga markhaati ah isagoo dhan waa lala wareega wadankii waxaa lala wareegay maskaxiyan waa loola wareegay maaliyanna waa loola wareegay daliyanna waa loola wareegay walaalayaal waxaan codsanayna insha allahu tacaala inaan u istaagno taageeridda walaayada islaamka ah ee gobolka inaan u istaagno ee, la socodka nukhbada loo doortay ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka inaan la soconno cadaawada la tilmaamayo ninka caqliga badan uu tilmaamayo jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa isna markiisa qaatay oo munaasabadda ka hadlay ogaas cismaan aadan suuban ogaaska guud ee beesha gawaaween الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم أيها المسلمون الحمد لله رب العالمين إلهي مهد أسلوبنا إلهي وأنت سكان كيني unako soomaali oo khilaaf u dhexeeyo oo maaragta badan ilaahigaasi oo maaragta intaan muslimiin ah maalin maalamaha ka hor ah dagaal iyo fitni iyo maaragta dulli ku sugnaayeen ilaahiga haddii inta isu kaana keeni ilaahigaasa mahad u sugnaad mahadti labaad waa u sugnaad dadka khilaafkaas ka danqaday oo maaragta waaliga gobolka u weyn oo khilaafkii soomaaliyeed ka danqadeen oo maaragta dulli iyo ihaan u arkeen oo noo yeereen oo maaragta afarta beelood oo maaragta meeshan ku sugan u wada yeereen kutubo u qabteen kutubadii maaragta afar beri maaragta doori oo maaragta aad u qiimo badan maaragta meeshaas maaragta lagu galay markaas kadib hooshii maaragta saddex beri oo maaragta kale inay maaragta wada hadal iyo maaragta howl badan oo qiimo badan ayaa lagu wada heshiiyey bayaanka hadda la akhriyey ayaa maaragta anokana jihidigeed ayaa taageersannahay ilaahay maxadiis hadda maaragta waxaa noo higa maaragta du- waa guddi loo dhisay guddi oo qiimo badan oo sida maaragta beesha reer hasan sida beesha reer gabaabeen sida beesha reer macalin weyne horta intaas dhammaantooda ilaahay maaragta mahad ba u sugnaatay insha allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala waxaad maaragta ma- u noqonaynaa inaan ilaahay ka baqno oo ilaahayga maaragta la saarno oo maaragta nabadda la soo dabaalo oo sidii maaragta looga heli lahaa maaragta nabad waarto oo qiimo badan ayaa idin dardaarmayaa insha allahu tabaaraka wa tacaala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaa isna markiisa la soo dhoweeyey oo hadlay ogaas shukri barre yarow ogaaska beesha xasan gaashiraadle بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أولا إلهي بامهاسن إلهي جنو سورة قليي مانتا نبت قليدان إيا برواقدان إيا سعف قرد كان إلهي جنو سورة قليي إلهي قاسام حسن أنا أود مليهن أنا أود مليهن إلهي بانو سورة قليي أولا إلهي قاسام حسن إيا عاقربو تا كدب waxaa ku heshiiyey meeshan un maantan annagana goobjoog u nahay beelaha reer xasan macallin weyno gabaaweyn annagoo odayaashoodii ah waxaan qaadannay oon taageernay heshiisii ka soo baxay meeshan iyo bayaankii la aqriyay intaa kadib walaalayaal saddexda beeloodoo dagaalantay ugaasidoodu maanta waa fadhiya haddaad annaga nugu xidhnaan lahaydeen xabad iskuma aad riteen waxaan aaminsanahay haddaad nugu xidhnaan lahaydeen xabad iskuma aadan rideen wax ka mudanaa jiro oo inaad ku ridaan ku haboon waxaan kula dardaarmaynaa odayaasha cidda waa annaga maanta waxaa dhacday taariikh fiican iyo heshiis fiican iyo is- iyo isfahan fiican waxaana ilaahay ka baryayaa oon dhammaanteen ilaahayn ka baryaynaa inuu arrintaas noo suurtageliyo oo nabadgelyadaas luuq ay mar dambe ayna dhicin xabad isku soo dhacdo baasuka dhaca hoobiyo dhaca qof duur lagu dila ilaahay ha naga qabto ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nabaddaa noo hergeliyo ilaahay waxaan ka baryaynaa luuq inay nabad noqoto ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka islaamka oo isku diriraya inuu qalbigooda soo hagaajiyo kuwa aan islaamka ahayn oo ku jiran ilaahay ha soo hanuuniye ilaahay ha soo hanuuniye dilkooda ma rabno ilaahay ha soo hanuuniye intaasaan kaga baxaya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa sidoo kale markan mikrofoonka lagu soo dhoweeyey ogaas xasan macalin liibaan ogaaska guud ee beesha macalin weyne الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلهي أن مهديان سبحانه وتعالى نينك نعمين إمة الإسلام والإيمان علينا أبو ريبان سيني حبين درار بان مهدينينا مهد على كذب إن إخواني كلن كلو كل ما هلكان وإلهي نو suurtageliyey oo saddexda beelood oo walaalaha degmadu lagu sadegnay dagaalameenay sabab u ahayd in la kulmiyo ay la jireen walaalihii muslimiinta ah ee soomaaliyeed habeene dharaarna aan ka harsinno u taagna dhibkan inay wax ka qabtaan ka soo qiib galeen dhammaantood jazaakumullahu khayr oo mahadsantihiin mahadda alle kadib walaayada islaamiga gobolka gedo oo ayna wakiil ka tahay harakatul shawal mujaahidiin oo qo- soo qaaban qaabisay oo nagu yeertay dadkaan is haysto inay isku diin yihiin kudala yihiin isku dan ay yihiin oo waxay ku dagaalamayaanba badal ay tahay markay ugu yeereen ay soo ajiibeen igana safarkay soo galeen boorkay soo kiciyeen hedafkii iyo maskantii ay keeneen ay soo dhalaaliyeen maha waxaan leenahay jazaakumullahu khayr ilaahay miisaankiin aakhiro allah idinku kabo allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaan soo dhowaynaynaa waanu ku farahassannahay walaalaha muslimiinta ah u bugtada dhahamartay si ay ugu fiyowdeen baa soo dhaweynayna annagoona qabada kumad ah dadkeena muslimiinta walaalahana qalbigooda allah isku dumo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntii waxaa munaasabadda soo xidhay waaliga gobolka gado sheekh luqmaan abu anas إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أولا خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن بعد تحية وحان أمهد علينا الله سبحانه وتعالى مهدا صور ضمان إيو بالله وشمنا آن اللهين مرلباد وحان أمهد علينا beelaha kala duwan ee saddexda beel beesha reer xasan gaashireedle iyo reer macallaweyne iyo reer gabaanweyn oo waxaa weeyaan dhexdooda uu ku tuuray shaydhaan khilaaf waxaa weeyaan muddo soo jiitamina uu ka dhexeeyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta furaha waafajiyey waxaannu idin leenahay jazaakumullaahu khayran juhdiga aad bixiseen iyo wanaagga aad ka shaqaynayseen iyo ummadda odayaasha aad u tihiin ood maslaxadeeda ka shaqaynaysaan juhdiga aad bixinaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka ajar siiyo waxaan mar labaad u mahadcelinaynaa odayaasha soomaaliyeed ee ku sugan degmada luuq oo geed dheer iyo geed gaaban u fuulay inay ka qayb qaataan masaalixda guud ee ummadda muslimiinta ee dhex taallo in ay xalliyaan ayagana waxaannu leenahay jazaakumullahu khayran si gaar ah waxaannu ugu mahadcelinaynaa culimmadii sheekh maxamed bishaar ugu horreeyey ee dadka waxaa weeyaan ilaahi subxaanahu wa tacaala diintiisa wax badan dhegtooda ku shubtay ee qanaaco badan ay ka muuqato culummadaas ayagana waxaannu leenahay jazaakumullahu khayran ilaahi subxaanahu wa tacaala culimmada ha inoo barakeeyo nabadoonnadii ka soo qayb gashay ay ugu horreeyaan saddexdan beelood raggii odayaasha u ahaa ee ilaah muddo soo celcelinayey ummaddooda inay xal u helaan ayagana juhdiga ay bixeen ilaahay ka ajar siiyaannu leennahay intaa kadib saddex qodob ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan dul istaago qodobka koowaad wuxuu noqon doonaa allah subxaanahu wa tacaala cabsidiisa inaan laasinno waxa hadda iskweenare waxay u tahay dardaaran dardaarankaasna allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u dardaarmay annaga maanta taagan oo muslimiinta ah iyo ciddii naga horraysiyo tagtay intaba waxaa loo dardaarmay allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa adinka hadda jooga iyo dadkii idinka horreeyey waxaan idiin dardaarannay ilaah inaad ka cabsataan subxaanahu wa tacaala cabsidaas ayaa asal ah ayada ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala sababkeeda arsaqa dadka ku siiyaa ayada ayuu sababkeeda ilaahay cilmiga dadka ku baraa ayada ayuu ilaahay sababkeeda umuuraha dadka ugu sahlaa cabsidaas waan dardaarmaynaa qodobka labadoon dardaarmaa waxay tahay nimiyow istiqaamo toosnaan haddii af soomaaliya la yidhahdane waa inaan toosnaanno oo maxaan ku toosnaanaynaa waxaannu sheegannay maanta markhaatina aan ka nahay wixii idin dhex maray inaad ka heshiiseen soo saas ma ahan in laga heshiiyey wixii xumaan ahaa ee xaqdi ahaa ee xasidnimo ahaa ee ummaddaa shaydaan oo wax kor tuuray in laga heshiiyey maxaana la ka rabaa marka istiqaamo waxa liiska raba waxay tahay inaad baadilkana ka leexato xaqana qaadato khareer ha noqdo dacar ha ka qaranaado ha lagugu dilo xaqa ku toosnaaw masaaliixda maanta aad qaadateen ee ummadda aad u qaadateen ee shaydhaanka uu huranayo waxay u baahan tahay sabar fara badan ay u baahan tahay taxamul ay u baahan tahay adkaysi ay u baahan tahay dadnimo ay u baahan tahay caloosh in loo xirta ay u baahan tahay waxaan idin dardaarmayaa inaad sabartaan inaad waxaa weeyaan mid geesi sheeganaya geesinimadiisa aadna ka baqin mid lagu sheegay inuu mufsid yahay mufsidnadiisa aad ka baqin ee aad u fiirisaan ummaddaas masaalixiisay ku badbaadi laheyd maanta waxaannu arkaynaa in waxaa weeya ummaddii muslimiinta ahaa shaydaan uu isku salladay wax la soo waaridana ay yihiin oo cadow arrinkaas sabab uu yahay in maanta muslimiinta gacmaha lasu geliyo soo saas ma ah waa wax la soo waadiri weeyaan oo cadow waxa weyan uu soo waariday waxaa la rabaa marka dad dhug leh oo caqli leh oo garasho leh oo arrinkaa asaga dib u daraaseeyo dhowr iyo tobanka sanoo la soo maray ummaddan cirdigeeda iyo sharafkeeda waa kala badbaaday soo saas maaheen markii shareecada hooskeeda la fadhiistay kitaabkii ilaahay laisku xukumay ummadda ay dareentay raaxo iyo nimco waxaa dulqaado waayey oo harse waayey abliis iyo cidda uu ku shaqaysanayay arrinkaa way isuuragala weydey wayna laqi waayeen waxayna yidhaahdeen suuragal ma ahan waxaan suuragal lahayn islaam nabad ah adduun wada degan annagoo yuhuudda horena islaamka ina burburino arrinkaas suuragal ma ah nimo arrinkaa waa laga shaqeey ogaada arrinka luuq arrin laga shaqeey waa ogaada yuhuud iyo nasaaraa ka shaqaysay ogaada juhdiyaa lagu bixiy ogaada dhaqaalaa lagu bixiy ogaada nimiyow waxaa ugu sokeeyey maanta na dul degan ee degmada luuq haysta waa axmaar sooma odayaashii horaa ka hadlay waxaa la yidhi nabad ilaalin ba ay ahaayeen saas ay ku yimaadeen waxaa dhacday ninkii wax dilay inuu ayaga dhex maray soo saas ma nabad ilaalin maxaa lagu yaqaanaa ninka dembila in la qabto ninka dembila maxaa loo qaban waaye waa waxaa laysu raba adiga weeyaan ilahi waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala asmaadiisa iyo sifaadkiisa sare ayaan ku weydiisanaynaa in ilahi dabkaa u nagdimi jalla wacala ilaahay waxaan weydiisanaynaa qabiilkan wada dhashay oo abti iyo eysan ah oo ilma adeer ah oo in adeer iyo in awow isugu jiro in ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbi isdaar ilaahay ku ilaaliyo ilaa faraq isdaara mooyaan walaalnimadooda allah u soo celiyo ikhwanimadooda allah u soo celiyo cadowgii isku sallad ilaah ka qabto munaafiqu ku jira allah ka qabto dadka biilka ka raadsanaya ilaahay dhuuntooda ha qabto ilaahay ha naga qabto kuwaas dadka muslimiinta allah isu walaaleeyo insha allahu tacaala waxaannu leennahay waa noo bilowda albaabkii khayrka ha la sii wado tax yaraan idin raacina oo ah tusaalo duqow yahay dadaarankayga dhegaysto waa dadaarana weyn ninka diiday warkayga ku dabaala xumaan kaama doondari goorbo waxaan ula idiin dareensiiyo dab la shiday degbaalaha lisdabay gaasna lagu daaray colka waa ka daraya haddaad ila dareenteen wax i daari mooyaan qalbiga waa daqanaya walaalkaa dilkiisaad muddaa daawadaadiiye anigana kadaabaan ku yidhi waa darawdaay dalkoo nabad ah diintoo macaan nabadda maashaado haadaa wabilaahi tawfiiq an alxamdu lilahi rabbi alamiin assalamu alaikum raxmatullahi barakaatu وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
guud ahaan barnaamijka dhuuxa waraysyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan intaa ayuu ku idil yahay tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh